waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali madaxda dalalka carabta ayaa ka shiraya arrimihii ugu dambeeyey ee ka dhacda dalalka dunida carabta laakiin ka hor shirka waxaa la dejinaya ajendayaasha shirka waxaa ajendayaasha ka mida dagaalka sokeeye ee suuriya ee ka socda hadda dalkaasi sanadkii toddobaad xogeyaha guud ee jaamacadda carabta axmed abuul geed ayaa sheegay in dalalka looga baahan yahay inaysan dhabarka u duwin dagaalka suuriya
We must not leave the dangerous conflict for international and regional parties to run as they see fit.
waa inaanaan u dayn dagaalkan khatarta ah in caalamka iyo kooxaha gobolku siday doonaan ay ka yeelaan oo aysan u maamulin sida iyaga dantu ay ugu jirto waxaan qabaa in carabta oo jaamacadda carabtu matasho in looga baahan yahay inay hesho dariiq lagu farageliyo oo lagu joojiyo dhiiggan daadanaya ee suuriya dagaalkana lasoo afjaro loona helo xal waara dagaalkan hogaamiyaasha ayaa sidoo kale ka doodi doona qalalaasaha weli kasii socda dalka yemen laakiin colaadda falastiin iyo israa'iil iyo rajada laga qabo in lagu xaliyo xal laba dal ah oo darisa ayaa diiradda koowaad lagu saari doonaa shirmadaxeedkan hindisaha nabadda ee carabta ayaa israa'iil siinaya aqoonsi diblomaasiyadeed oo dalalka carabtu siiyaan israa'iil beddelkeedana in israa'iil ay bixiso heshiis falastiin loogu aqoonsanayo inay tahay dal jira wasiirka arrimaha dibadda jordan ayman safari ayaa sheegay in loo baahan yahay in hindisahan loo isticmaalo inuu gundhig u noqdo xal waara waan isku waafaqsannahay in arrinta falastiin ay tahay danta naga dhaxaysa in laga dulqaado cadaaladdarrada iyo gumaysiga walaalaheenna falastiiniyiinta ah iyadoo lagu salaynayo xalka labada dal ku dhisan waxayna taasi furo u tahay ammaanka iyo xasiloonida gobolka waxaan sidoo kale isku afgarannay in masiibada suuriya ay tahay dhaawac loo baahan yahay in si nabada loo dhayo madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa isagu ku sugnaa brussels marka master asaadi hadalkan uu jeedinayay madaxweyne cabaas ayaa shir heer sare la yeeshay madaxda midooda yurub iyagoo ka wada hadlayay colaadan jiilalka soo jirtay wuxuuna sheegay inuu diyaar u yahay inuu heshiis nabadeed la gaaro israa'iiliyiinta wuxuu intaa ku daray in falastiiniyiintu doonayaan in bariga jerusalem ay noqoto caasimadda falastiiniyiinta alati hadihi alcaasima nuriiduha madinatan maftuuxa
caasimadan waxaan rabnaa inay noqoto magaalo u furan cid kasta diin kastaba ha haysatee dhulka layska qaadanayo ee dadkii lahaa lagala wareegayo iyo deegaanada cusub ee laga dhisayo iyo siyaasadaha noocaasa waxay abuurayaan in xaaladda hadda jirta ay sii socoto oo ah mid hal dal oo israa'iil ah ku salaysan sidaas daraaddeed siyaasadahaas cadaadiska iyo gumaysiga nabad gobolka kama dhalinayaan sababtoo ah nabad iyo xasilooni waxaa lagu gaari karaa oo keliya derisnimo wanaagsan waana taas annagu waxaanu diyaar u nahay inaanu noqonno dal deris fiican ah waxaan rajaynayaa in dowladda israa'iil iyo shacabka israa'iil aysan fursadan lumin si nabad loo helo ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa dhankiisa sheegay in aragtidiisa nabaddu laba waxyaalood ay ka horeeyaan wuxuu doonayaa in falastiiniyiintu ay aqoonsadaan israa'iil inay tahay dal yuhuud ah iyo tan labaad oo ah in israa'iil ay iyadu sii hayso ammaanka dhammaan galbeedka webiga urdun isagoo khudbo fideyo lagu xiray u jeedinayay guddiga israa'iil ee maraykanka ayuu master netanyahu sidoo kala qiray inay jirto fursad naadir ah oo nabad lagu gaari karo hadda israa'iil waxaa ka go'an inay madaxweyne donald trump kala shaqayso sidii loo sii wadi lahaa nabad lala gaaro falastiiniyiinta iyo dalalka kale ee deriska waxaan aaminsannahay in khatarta wada wajahaysa israa'iil iyo qaar badan oo ka mida dalalka carabta ee aan deriska nahay inayna siinayso fursad naadir ah oo aanu ku dhisno waddadii mustaqbalka fiicnayd mustaqbal barwaaqo ah ammaan ah oo nabada shanta juun sannadkan ayaa la xusayaa kontonguuradii ka soo wareegatay dagaalkii lixda maalmood loo bixiyey oo israa'iil ay ku qabsatay dhulka noqday caqabadda ugu weyn ee colaadda israa'iil iyo carabta waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali